asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenni murtida maanta xubinteenni murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu howlaha farada badan isku weydaarsanno innagoo wax badan ku qiimayna oo laga yaabo nolosha maanta iyo midii faraceennii ama asalkeennii hore inaynu isu keenno oo maaragtay aynu isbarbar dhigno ama mid walba iyo waxyaalaha taagan aynu soo bandhigno teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa howlaha xiliyadan hadda la joogo taagan xiliyada hadda la joogo howlaha taagan ayaan ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo waana xubin saddexley ah waxaa la yidhi saddex soomaalidu way qiran weydey waana ay qarin weydey waa marka koowaade way qiran weydayoo saddex baa annagaa samaynay way dhihi weydayoo anaa sameeyey wax dhaha waa lalayahay intuu bannaanka soo istaago sidoo kaleentana wax qariya oo dhacdooyinka iyo dhibaatooyinka ay geysanaysa qariya lama hayo oo afar labaatan saac dhibaatooyinka ay geysanaysa iyo wax ay geysanayso ayaa bannaanka yaalla haddana wax dhahahaya anigaa sameeyey oo maaragtay hawshaa iyada ah ee ku baxay ama ku dhaqaaqay ama hawshaa qabtay ama sidaa falay oo maaragtay caddaysta lama hayo way inkirahayaan iyagii baana samaynhaya saddex soomaalidu way qiran weydey waana ay kolleyba haddii ay samaynhayaan oo bannaanka wixiiba ay yaallaan inay qirtaan bay ahayd oo ay dhahaan saddexdaba annagaa samaynayoo waa khaladaadkeenna ama ay ku faanaanoo dhahaan waaba hawsha annagu aan ugu talagallay inaan nolosha iyo waayaheeda ku wajahno oo ceebba xaggannaga kama aha labadaa laynba waa u furaa haddii eebeyd mahay maxay tahay marka saddexda soomaalidu ay qarin weydey ee ay qiran weydey kow qabyaalad la oogo qudha oo la jaro iyo qarankoon la daryeelin saddex bay soomaalidu qarin weydey waana ay qiran weydey haye qabyaaladoo la oogo qudha oo la jaro iyo qarankoon la daryeelin saddexdaasba soomaalidu waa ay qarin weydey waana ay qiran weydey waa tusaale marka koowaad way qarin weydayoo de qabyaaladii wataa kala kaxaysay soomaalida sidoo kale inta qudhaa la jarhayaayo maalin walba balaaya isdilayso oo haddana anaa wax dilay dhahaya lama hayo waa sidoo kale intee qarankiina waa la daryeeli waayey oo wakaas baylahada noqdo dad bilaa qaran ah oo waddankooda uu biliqa yahay oo hoolifaa yahay oo hoog iyo ba' yahay oo jinni iyo daksi iyo dhurwaa iyo dawacaba ay ku soo dhacdhacahayaan ayay noqdeen marka soomaalidu saddexdaas waa ay qarin weydey waana ay qiran weydey bay xubinteenna murtida maantu ina leedahay waana arrin xaqiiqa saddex bay soomaalidu qiran weydey wayna qarin weydey waxa weeye qabyaaladoo la oogo qudha oo la jaro iyo qarankoon la daryeelin saddexdaas soomaalidu qiran weydey qarinna weydey mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii eb waxaa weeye oo la yidhi doqon iyo danaysta la duufsadaa doqon iyo danaysta la duufsadaa bay ina leedahay xubinteenna murtida maanta sababtoo ah dee doqon iyo danayste iyagu dee balaayoo dhan bay hoggaan ugu jiraano midna waa danaysta oo shilin baa lagu kaxaysan midna waa doqono waxa lagu kaxaysanhayaba ma uu dhaadahayo oo hog baa lagu ridi isagoo aan ogaanin